wafdi ka socod shariif xasan sheekh aadan ayaa maalmihii u dambeeyey waxay ku sugnaayeen xarunta gobolka bakool ee xudur iyagoona halkaasi ay wadahadallo kula jireen maamulka gobolka bakool iyo odayaasha dhaqanka kuwaasi oo kasoo horjeestay maamulka uu hogaamiyo shariif xasan sheekh aadan haddaba wafdigaasi dib u heshiisiinta u aaday gobolka bakool oo uu hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi sheekh xasan ibraahim lugbuur ayaa maanta ay xadi ay tahay waxay dib ugu soo laabteen magaalada baydhabo xarunta gobolka baay guddoomiyaha guddigaasi dib u heshiisiinta u aaday gobolka bakool oo hogaaminayay sheekh xasan ibraahim lugbuur ayaa inoo suurto gashay inaynu kula xidhino qadka warbaahinta wadajir si aynu wax uga ogaano natiijadii ay kala soo laabteen gobolka bakool waa kan sheekh xasan ibraahim lugbuur oo ka hadlaya arrintaasi
hogaamiye dhaqameedyada ka nool gobolka boqol khaasatan magaalada madaxda xudur yan wali ku cabadaayana qabadaayana inin hankukiida ergadii xulshadaasana markii horeba ka bani sida caadahan hadba gobolka boqol wali caadadiis ahaa wal kasto soomaali waxgaradka nool hadda waayaya markin koray sababto odayaalkaas linku tabay meet maadaama loogiye intii odayaalkii gobolka boqol ioga hayeen taas way wa ahaa aragtiyeeda numarkinonasaan gobolka kumadanakilaan la qabni odayaasha wali galay xiriirka iyada xumaay baaburo maka shaqeeya su walaala ka shaqeeya may lahaay marka safaraay diyaarada ahaayeen markasdana may lahaay malelaan iyadoo saasata haddanamay wa ahaa khudbada noo gobolka kakalaashay bulshada noocyaadiyada kala duwan maxay anti foogday metelyayai wali markaas fursad may lahaay naqdu wayka ini haqiiqin karaan hogaamiye dhaqameedyada yoona arrin yoo lahaayaan ahayd ini lakata laabsadana mahayn maadaama una garwaagsani abaarkiyo hafweeri masana may lahaay hadafyo hafweeri una garwaagsani wali korana ini liinsado lagu raaligeli
ugu dambeyntii xiriiro dhowr aynu la sameynay maamulka gobolka bakool iyo odayaasha dhaqanka ayaa inoo suurtoobeysay guud ahaan inay qaateen heshiiskaasi iyo in kale iyadoona la ogyahay in qaar ka mid ah degmooyinka gobolka bakool sida degmada tiyeglow iyo xudur horay ay u diideen inay taageeraan maamulka shariif xasan sheekh aadan maxamed cabdicasiis salaad wadajir radio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay